bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacd qala اlimam abu dawuud raximah اllah tacaalى baabu طalb الqaضaءi wالtasaruci ilayhi baabu bayaani xukmi طalb اlqaضaءi qadaha xukunkiisa qadaha dalbitaankiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay wاtasaruci ilayhi qadaha in loo degdego xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb wamuxamed bnu اlmuhanaa wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash alrajaa alansaariy can cabdiraxmaan bni bishrin اlansaariy alsraq qaala dakhala rajulaani laba nin baa waxay galeen labada nin marka rajaa alansaari iyo cabdiraxmaan ibnu bishr waa laba ninoo xaafid ibnu xajar ou maqbuul ku sheegay xadiidkooda yacnii maqbuulun cinda almutaabaca wailaa falayinu اlxadiid qaala dakhala rajulaani laba nin baa waxay galeen min abwaabi kinda kinda albaabadeeda xaggeeda wa abuu mascuudin alansaariy halkaabay ka soo galeen wa abuu mascuudin alansaariy abuu mascuudin alansaari wahuwa cuqbat bnu camrin albadri jaalisun ou fadhiyo mid fadhiyo uu yahay fii xalqatin xalqo oo u fadhiyo faqaala waxay yidhaahdeen alaa rajulun yunafidu baynanaa labadii nin ee soo gashay baa waxay dhaheen alaa rajulun nin yunafidu na kala xukumo baynanaa annaga dhexdeenna na kala xukumo ma jiraa oo ayb faqaala rajulun nin baa marka oo min alxalqati dadkii xalqada fadhiya ka mid ahaa baa wuxuu yidhi ana anaa idinkala saaray waa u degdegay markiiba fa akhada abuu mascuudin abuu mascuud wuxuu qabtay kafan sacab min xasan oo quruurax ah fa ramaahu bihi waa ku tuuray wa qaala waxa uu yidhi mah war ka joog oo ka reebtoonow innahu kaana yukrahu waa la nici jiray adtasarucu ku degdeg ila alxukmi lagu degdego xugun lagu ordoo lagu degdego waa la nici jiray dadkii hore marka karaahaday waxaan la nacayo waxay ku xambaari jireen marar badan lisaanu sharci waxaa ku badan shayga muxaram isagoo ah haddana in karaaha laga cabiro ayb marka waa la dadkii waa la nici jiraye sidaa hayeelin buu yidhi ayb xadiidka marka isnaadkiisa waxaa ku jira labada nin oo bacdu ahlilcilmi ay jahaala ku sheegeen laakiin macnihiisa axaadiid fara badan baa tilmaamaysa isaga macnihiisoo kale xadiid cabdiraxmaan ibni samura iyo kii abuu muusa alashcari iyo kii kale isaguna abu hurayre uu warinayey iyo kulligood waxay tilmaamayaan madaxtinimada iyo qada in lagu ordo inay yacnii markaa layska reebay oy xaaraam tahay ilaa cinda daruura maane hadday daruuro keento iyadu markaa way bannaan tahay ayb qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa israa'iil huwa bnu yuunus ibni abi isxaaq asabiiciy qaala xadaanaa cabdulaclى can bilaalin can anas bni maalikin qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigu dhahayaan maqlay man dalaba alqadaa'a qado qofkii dalbo wastacaana calayhi u kaalmaysto ayb wukila ilayhi wukila waa loo xil saaraa oo alla garabkiisau ka baxaa wukila ilayhi isagaa loo daayaa oo garabkiisa loogaga baxaa waman lam yatlubhu qofkaan dalbin qadaha walam yastacin calayhi dushiisana aan ku kaalmaynin oo aan raadinin ayb oon u kaalmaysanin kayrkii si uu qado u helo anzala allaahu alla wuxuu soo dejinayaa malakan malag malaga oo yusadiduhu toosiyo ayuu soo dejiyaa malag baas ayaa alla uu soo dejiyaayoo toosiyo qadihiisa saxo oo wax allaale waxa uu sheegaya marka wax toosan oo wanaagsan ka dhigo ayb labadii qole marka xadiidkanna wuxuu u egyahay xadiidkii cabdiraxmaan ibni samura macnahaasaa marka uu tilmaamaya labadan xadiidba marka wuxuu ku keenay macnihii uu u tarjamtay labadooduba wastacaana calayhina wuxuu u jeedaa marka bishufacaa'i dad markaa erge iyo wax dirsado oo si xukunkaa marka loo siiyo kaalmo dalbo qadaha dartii marka kaalmo ama xukunka dartiisa kaalmo u raagsado ayb kan marka isaga doonto ama cid u kaalmaysto say xukun u siin lahayd oo ugaga dhigi lahayd kaa ilaahay garabkiisa waa ka baxaa haddii alla garabkiisa uu ka baxana waxaa ku dhacayo alla uu garabkiisa ka baxo in aan alla uunan kaalmaynin tawfiiqdii baa laga dhuminayaa kan kalena waa cagsigiisa wa qaala wakiicun can israa'iil can cabdilaclى can bilaal bni abi muusa can anasin can الnabiy salى اllahu عalيyه ali wasalam waqaala abu cawaana can cabdilأclى can bilaal bni mirdaasin اlfazaariy can khaytamata اlbaصriy can anas qala xadaثna axmed bnu xambal qala xadaثna yaxya bnu saciid qala xadaثna quraة bnu khaalid qala xadaثna xumayd bnu hilaal qala xadaثanii abu burda qaala qaala abu muusa qaala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu waxau yidhi lan nastacmila shaqaale annagu kama dhiganno oo kama dhiganayno ow laa nastacmilu ama kamaba dhigannaba calaa camalinaa camalkeennan man qof araadahu doonay camalka qof camalka rabooday oo doonay mma ka dhiganno mana ka dhiganaynaba ayb xadiidkan marka waa xadiidka saxiixa ku jiro laba ninoo ilma adeer ahaayeen iyo saa isa soo raaceen nebigay u tageen labadii nin baa marka waxay yidhaahdeen rasuul allow shaqadan alla kuu dhiibay wax nooga dhiib oo meelaha yacnii marka jagooyin iyo nasii markaasaa rasuulka sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi innakum sataxrisuuna cala alimaarati wasatakuunu nadaama iyo xadiidka ayuu sheegay mar innaa laa nuwallii hada alamra axadan talabahu oo xarasa calayhi buu yidhi markaasuu abuu muusa alashcari wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow lam yudlicaanii maa fii quluubihimaa quluubtooda waxa ku jira aniga ima aynan tusin mana ogeyn rasuulkii allow wuxuu ka cabsaday marka in nebigu u qaataba isna inuu kula jiray oo isla ogaayeenba sheekadan marka rasuul allow aniga lama ogeyn qalbigeeda qalbigoodana kuma jirin waa iska beri yeelay labadooda marka rasuulka waa ka daayey shaqo ma siinin abuu muusa oon dalbannin baa shaqadii loo dhiibay marka shaqada badanaa dadka aan marka dalbannin yaa hadyigu oo kana bixi karo cilmi qudro u leh yaa hadyigu ay tahay in loo dhiibo baabun ayaadaa kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati arishwati laaluushka nicidda la nacay caddaynteediibuu u baab yahay ayb qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaana bnu abi di'bin can ilxaariث bni cabdiraxmaan can abi salamata can cabdillahi bni camrin qaal lacana rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu wou lacnaday alraashiya midka wax laaluusho oo laaluushka bixiyo walmurtashiya iyo midka laaluushka qaato ta'da mar walba kan waxhelaya waay waa dheefta qaadanayo arraashi midka bixinayo waay murtashiina waa kan qaadanayo isagoo laaluushka gacanta ku dhigayo khaaabi waxa uu yidhi alraashi almucطi wاlmurtashi alaakidu wa inamaa yalxaquhumaa alcuquubatu ayaa haleelayso macan labadoodaba idastawayaa fi اlqasdi wاliraadati ninka laaluushka dhiibaya iyo kan qaadanaya lacnaddu waxay haleelaysaa haddii qasadkoodu isku mid yahay iyo iraadadooda farasha almucطii ninka mucdigae wax bixinayo laaluushkiibuu dhiibay liyanaala bihi baailan isagu baail u gaaro wayatawasala bihi ilaa dulmin si uu dulmi u gaaro faama idaa acطaa haddii uu laaluushka bixiyo liyatawasala bihi ilaa xaqin si uu xaq u gaaro ow yadfaca can nafsihi dulman ama nafsadiisa inuu dulmi ka riixo u ka difaaco fa innahu hayru daakhilin fii hada alwaciidi waciidkan ma soo gelaayo marka ninkii xoolihiisii laga haysto oo laaluushkan la yidhi ama waxaan xaq loogu lahayn la warsaday haddii kale waxaaga lagu siin maayo la yidhi wuxuu xaq uu leeyahay haddii uu wax bixiyo ilaa aad wax gacanta ku soo shubto haddii marka laaluush uu dhiibo kan ka qaadanayaa dembiga leh isaga wax dembiya ma laha maxaa yeele rishwadaaba waxay tahay qofku inuu qof xaq yacnii qof markaa inuu lacag bixiyo xaq uunan ahayn si loo siiyo ama baatil si loogu fuliyo labadaa un weeyaan macana amaa haddii isaga dhib uu iska difaacayo naftiisa ka difaacayo ama isagii laftirkiisii xaq uu lahaa oo isagu leeyahay laga qaaday si kale ugu soo noqonayana aan jirin ilaa inuu wax bixiyo maahane markaasi iraadadooda iyo qasadkooda kala duwan murtashigaa dembiga qaadanayo raashiguna dembi ma laha mararka qaarna labadooduba inaynan dembi yeelanin baa dhici karto marka macnaha marka rishwada macnaheedu sidaas maalan qofka haddii dekadii looga xayirto alaabtiisii haddii alaabtiisii dekada looga xayirto oo isagu ou lahaa waxaan xaq loogu lahayna la weydiisanaya alaabta waa lagaa qaadanaya waa lagaala wareegaya haddii kale lacag keen inuu baxsho wax dhiba ma laha dukaankiisii baa loo imaanayaa markaasaa laleeyahay canshuur baatila bixi ilaa ilaa haddii kale waa lagaa qaadaya waxaagoo dhan waxaan marka xaq oo aan loogu lahayn baa la siinaya waxaa bannaan marka inuu iska difaaco wax yar intuu bixiyo marka sidaa uga tago taasoo kale marka lama dhaho laaluush bacdi almucaasiriin oo wax sharaxdo wax qorqoraan baa waxaan ku aragnay iyadoo mas'aladan culimo ku eedaynayo dhahayo waxaas qowl oo aan sax ahayn waaye maxaa yeelay ninkan laaluushka qaadanaya haddaan la sii lahayn isagu laaluush ma qaateenoo munkar loogu kaalmaynayaba wahay ninkan wax dhiibaya muxuu ka taraa ninkan meeshan buu fadhiyaay xoolihiisii buu haystaa dhulkiisii buu haystaa xaqiisii buu ku haystaa haddii la yidhaha marka ninkii xaqiisii badbaadsanayay adaa dembi laho ninkan baad ugu kaalmaysa inuu rishwo qaato waa khalad nacam marka a'immada culummada fuqahada hadda joogto mucaasiriinta ah kuwii wakhti dhow noolaa ibnu cuthaymiin iyo kale iyo a'immadii kale iyo sheekh ilalbani iyo kulli waxay leeyihiin macnahaas laaluush lama dhaho sidaan khataabi sheegayay sheegayeen ayb marka ninkii sidaa ku bixiyo laa demba calayhi فأmا إdا أعطى ليتوصل bه إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غyر dاkل في hذا الوعيid ورويa عن الحسن والشhعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا لا بأس أن يصاaنع الرجل عن نفسه وmاaله إdا khاaف الظلم culimada سلفkana saasay dhaheen qofku wax dhibaataa male haddii uu nafsadiisa iyo maalkiisa isagoo badbaadsanaya oo wax dhiibo dhulmi ka ilaalinayo وكذلك الآkذ إنmا يستحق الوعيiد إذا كان mا يأkذه إmا على حق يلزمه أdاؤه فlا يفعل ذلكa حتى يuرشhى ayb ilaa laaluuش laga siiyo aq lagu lahaa haduunan bixinaynin ilaa laaluuش laga siiyo uu dembaabayaa ama baaطil buu ka shaqaynaya waajiب ay ku tahay inuu ka tago ma taas marka waa kaasa can cabdillaahi bni camrin qaala lacana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu lacnaday alraashiya midka laaluushka bixinayo walmurtashiya iyo kan qaadanayo baabun fii hadaaya alcummaali dadka shaqaalaha ah xukaamta ama yacnii qudaadda hadiyooyinka la siiyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baabyahay waa hadiyad marka ma qaadan karaa qofka caami ee qaadiga ah ama xaakimka ah ama shaqadaba markaa hayo قال xدثنا مسدد qال xdثnا يحيى عن إسماعيiل بن أbي khالد qال xdثnيi qayس qال xdثnيi عدي بن cميرة الكindي أن رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم qاal يا أيuهa الناas dadow man cumila miنكم qofkii idinka idinka mida caamil laga yeela lanaa annaga nalooga yeelo calىa camali man cumila qofkii la camal siiyo minkum xaal uu idinka idinka mid yahay lanaa inaga yani aanu markaa inaga noo sugnaaday camal innaga marka aan leenahay aan laga caamil siiyo calaa camalin camal dushi fakatamanaa naga qarya minhu shaygaa xaggiisa naga qarya mikhyadan cirbad wax la eg aalatu tolid wax la eg famaa fowqahu iyo wax ka koreeyo amaba ka yar fowqada kor iyo hoos labadaba iska lagu macnayn karaa fahuwa ullun fahuwa kaasi gullun shay markaa booli ah oo la booliyey weeyaan waxa uu qaaday ya'tii bihi yowma alqiyaamati buu la imaanayaa maalinta qiyaamaha faqaama rajulu min alansaar nin ansaarta ka midaa kacay aswadu madow kaanii waab aniga oo anduru ilayhi fiirinayo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow iqbal cannii camalaka camalkaaga iga qabso iga aqbal qaala wamaa daaka oo waa maxay kaasi maxaa dhacay qaala waxa uu yidhi samictuka taquulu kada wakada waxaan ku maqlay adoo sidaa iyo sidaa leh qaala wa ana aquulu daalika sidaa baan leeyahay buu yidhi man istacmalnaahu qofkaan ka caamil yeelno calaa camalin camal aanu caamil ugaga dhigno falya'ti ha la yimaado biqaliilihi wixiisa yar iyo wakaiirihi kiisa badan famaa uutiya minhu wixii laga siiyo oo innaga aan ka siina akhada waa qaadanayaa wamaa nuhiya canhu waxaan laga reebana intahaa wuu ka joogayaa ayb marka ninka caamilkaa wax allaale wixii marka shaqadiisaas uu ku soo qaado kulli waa inuu keeno ama hadiyad ha noqoto isaga la siiyey ama wixii xaqa uu soo ururinayeyba ha noqdaane kulli waa inuu keeno markaas wixii la siiyo ha arko ayb xadiidka marka baabku saas u soo gela ayb ninkii marka shaqo loo dhiibay ee haddii zake soo ururi la yidhaahdo sida ninkii ibnu lutbiya oo kale zake keen la yidhi ee soo ururiyey sakadii markii uu keenay yidhi intanna waa idinka intanna anaa la ii hadiyeeyey nebiga waa tii aada ugu waa tuu diidey marka kulli inuu isku soo daro dabadeed marka la kalaa wixii la siiyo ou qaato ayb hadiyada iyo marka laaluushku waa kala duwan yihiin hadiyada isaga markaa yacni qofkan la siiyo ee camalkan isaga markaa lagu siiyo waxay u noqonaysaa baytulmaalka rishwada iyo laaluushkana kii uu ka soo qaaday baa lagu celinayaa oo la siinayaa iyayb waxaa kaloo xadiidku marka uu tilmaamayaa daahirkiisa qofka caamilka ama xaakimku hadiyad inuunan qaadanin ayb maxaa yeele inuu xukunka ku joorfalaa laga yaabaa oo qofkaasi u eexdo ayb xadiidna waa soo arooray baabka tarjamadiisa oo kale leh hadaaya alcummaali guluulun shaqaalaha hadiyada ay qaataan waa booli ibnu xajar waxa uu yidhi huwa xadiiun daciifun waa xadiid daciif oo yarwihi ismaaciil ibnu cayaash baa warinayo can ilxijaaziyiin ayuu ka warinaya waana daciif ayb xadiidka marka macnaha ku yimid waa daciif laakiin kan iyo midka kale ee ibnu lutbiya ayaa saxiix ah oo ansaxay ayb marka hadiyada loo diidayana waxay tahay qofka loo diidayo waa qof xukunkiisa ku hoos jiro qofka soo hadiyeynayo waa hadduu xukunkiisa ku hoos jiro ama haddaanu xukunkiisa ku hoos jirin dhib ma leh maala ninkan waa qaali wuxuu qaali ka yahay magaaladan xamar oo kale u qaali ka yahay qaali kaloo kismaayonin kaloo nin kismaayo deganoo xamarba aan deganayn baa wax u soo hadiyeeye wuu ka qaada karaa lianna taxta xukmihi maba ahanba macnaheedu markaa u qaadanin qaaligu ilaaqan ma qaada kara hadiye ma laga wadan dadka uu xukumousan ka qaada karin weliba wamaxalu daalika ibnu xajar wuxuu leeyahay waa haddaan loo idmin haddii loo idmay laa ba'sa oo amiirka xaggiisa looga idmay kore ninka madaxweynaha hadduu u idmay laa ba'sa haddii loo haddiise haddaan loo idmin ama laga aamusayoon idin la siinin ma qaada karan oo riwaayo marka mucaad ibnu jabal ayaa u keenay ayb laa tusiibanna shay-an bigayri idnii fainahu guluulun yacni ani idinkayga waxaan aanan kuu idmin ha asiibin oo ha qaadanin maxaa yeele waa booli saa uu yidhi marka labadaas baa marka xadiidka lagu macnaynayaa qof taxta xukmihi ah kama qaado karo iyo idin haddaanu jirin xagga imaamka labadaasuu ibnu xajar sheegay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa alqadaa'u qaduhu waa sidee see wax loo xukumayaayo qaduhu waa sidee qaala xadaanaa camr bnu cawn qaala ahbaranaa shariikun can simaakin can xanashin can caliyin qaal bacanii rasuulu llahi sal l slam nebigaa i diray ila alyaman buu ii diray qaadiyan anoo markaa yacni qaadi ka noqonayo faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow tursilun tursilunii ma idiraysaa wa ana aniga oo xadiidu sinni da'daydu ay yar tahay oo da'yar da'dayda iyadoo yar tahay miyaad idiraysaa walaa cilma lii bilqadaa'i walaa cilma cilmina lii aniga iima sugnaanin bilqadaa'i qadaha yacni hadda ka hor ma soo marin waa khibrad uma lihi macnuhu waa sidaas maahan cilmi waa leeyahay ilaa haddaysan cilmi lahayn nebigu maba direenba qof jaahil sirfi ama direen faqaala waxau yidhi in allaha caza wajalla alle sayahdii qalbaka qalbigaagu wuu hanuunin doonaa wayuhabbitu lisaanaka carabkaagana waa sugi doonaa soo ma aragtid marka waxa uu ka waa wax ku saabsan marka umuuro khibro ku saabsan waa waxa uu ka hadlayo faidaa jalasa bayna yadayka alkhasmaani waa la dardaarmayaa marka labadii doodda isu qabto hadday hortaada ay fadhiistaan falaa taqdiyannaha xukumin xataa tasmaca min alaakhari intaad kan kale ka maqasho kamaa samicta min alawali kan hore saad u maqashay oo kale fa innahu axraa kaasaa ku habboon an yatabayana laka alqadaa qadaha inuu kugu caddaado qaala famaa siltu qaadiyan kama aanan zuulin inaan qaalli ahay aw amase maa shakagtu kuma shakinin fii qadaa'in qado bacdu markaa kadib kuma shakinin buu yidhi ducada rasuulka yacni hadalkaas rasuulka yidhi iyo sidaa yacni ducadaa nebigu ii duceeyey darteed qado maba ku shakinin buu yidhi cali marka aaduu qadaha u yaqaanay laakiin qadihii cali in badan iyo axaadiidta cali waxa kharibay waxay noqotay dadka isagu markaa axaadiidta u tiiriyo oo raafidada u badnaayeen ama shiicada iyagaasaa marka cilmigii cali laga dhaxli lahaa in badan oo ka mida iyagaa calwiyey oo kharibay walidaalika waxaa la yidhaahdaa saxiix muslimka muqadamadiisana ku taalna cali dadka culumtiisa iyo qadihiisa iyo asaaniiddeedoo nadiif ah haddii la rabo asxaabu ibnu mascuud ha laga qaato masruuq iyo cabiidata salamaani iyo dadkii cabdullaahi ibnu mascuud ardaydiisii calina waa ka wariyaan iyaga in laga qaataa wanaagsan amaa waxaan ay raafidadu daldalaan oo ay leeyihiin can jacfari saadiq can aabaa'ihi can caliyin iyo wax badanoo marka been iyo abaadiil oo cali aan ka sugnaanin bay ka buuxsheen markaasuu ibnu cabbaas wuxuu dhihi jira qaatalahum ullaahu aya cilmin afsaduu allah dilo kuwaasi cilmiga ay fasaadiyeen weynin badnaayaan cilmi aad u qiimo badanoo weyn ayaa dad badan ay ka istaagayaan oo ay uga istaagayaan waxaan ma sugan yihiin masema sugna darteed ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa qadaha kayfiyadiisu inuu noqdo labada qof mid in labada qof in la dhegaysto isku qabto dacwada ayb oo kan marka la dhegaysto ka kalena in la dhegaysto kadib unbaa qaduhu ou bixi karaa waxaa dhici karta marka ahlucilmiga meeshaan marka qaarkood inay u deliishadaan qadaa ulgaa'ib qof maqan ma la xukumi karaa ile qof maqan xadiidkan marka haddii la macnihiisa yacni la fiiriyo wuxuu keenayaa kii maqnaayoon hadlin inaan la xukumi karin maxaa yeele waxaa la yidhi kanna ha xukumo kanna yacnii kanna ha la dhegaysto kanna ha la dhegaysto ninkan maqan see loo dhegeey isaga marka la dhegaysanaya waaba maqan yahay aawo isaga dhegaysigiisii mas'ale marka meelo kale inay ku timaadana meelo kalena wuu ku keeni doonaa halkaasaan uga hadli doonaa ayb qadaa'ulgaa'ibkana culimmada qaar badan waa ogol yihiin waxayna u deliishadaan qisada hinda binta abi sufyaan hinda binti cud baan u jeedaa ayay u soo deliishadaan oo iyadu imra'ata abi sufyaan markay tidhi ina abaa sufyaana rajulun shaxiixun waa nin aan wax gacan adag anigi ilmahayga nama sii wax nagu filan waatii nebigu u yidhi markaa khudii min maalihi maa yakfiiki wa waladaki adiga ilmahaaga wax idinku filan ka qaada maalkiisa marka culimmada qaar badan waxay leeyihiin waa qado mas'aladaas abu sufyaanna waa maqnaa qaarna waxay leeyihin qado maane waa fatwo waa min baabi alfatwa ee qado ma ahan baabkeeda calaa kullin marka qadaha qaa'ibkaa hadday daruuro iyo maslaxo keentaa waa bannaan yahay oo maalan say ku dhici kartaa xaq dadeed buu intuu qaatay ayuu dhuuntay maalkii waa yaallaa waana dhuuntay si aan looga qaadin oon loo xukumin maxkamad ka carar waayo markaasoo kale marka waa la xukumi karaa maalkiisa haddii kale xuquuq dadeed baa ku dayacmaya haddii isaga hal isuga leedabbaabu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qadaa'u lqaadi qaadiga qadihiisa idaa akhda'a hadduu gafo qaaliga qadihiisa haddii uu gafo see noqonayaa marka laba mas'alaba marka meeshaan waa soo geli kartaa gefku wuxuu ku imaan karaa ijtihaad hadduu marka ijtihaad ku yimaado laakiin ninkii loo xukumay uu og yahay waxaan inuusan lahayn qضاء الqاaضي laa يuxilu xaraaما وalaa يuxarimu xalaaلا شhay adiga xaaraam ahaa qaalibaa ii xukumay ma xalaalaynayo qaaligo qadaha qaaliga ee اجtihaadka ku gefsan ku xalaalayn maayo wax kaa xaaraan ahaa khilaaفa lilxanaفiya xanafiyada iyagu waxay qabaan waa xalaalaynayaan qaarna waxay le intii aan maal ahayn saasoo kale sheegaan nikaaxa iyo kale waxay leeyihiin waa waa xalaalaynayaan iyo dalaaqa iyo umuuraha ku tacalluqo amwaashaana xadiidkan soo socda uu ku saabsan yahay sidaasay dhaheen culimmadana waxay leeyihiin maal iyo furuuj isku mid u hayna weliba iyaga xanafiyadu waxay gaarsiiyeen meel daranoo waxay yidhaahdeen laba nin hadday soo heshiiyaan oo yidhaahdaan markhaatiyaan annaga nahay ninkan naagtiisa isagoo furayaan maqalnay oo qaaligii uu xukumo markhaatidoodii oo sidaa naagtii uu uga furo oo ninkii yacnii ninkii naagta u kala geeyey sidaas ciddadii markay naagta dhammaysatay kadib labadaan markhaatidaa mid ka midoo guursan karaa ayay leeyihiin waa waxay og yihiin inay been tahay oo iyaga soo abaabuleen leanna qaaliyaa u xukumayay leeyihiin qaaligu marka xaaraan buu xalaalayn karaa qaaligu marka xaaraan ma xalaalayn karo ayb meel labaadna yacni qayb labaadna waa ku jirtaa meeshaanoo qaaligu isagu hadduu gafo gefkiisuna uu yahay aayad inuu khilaafay ama xadiid saxiix ah oo sariix ah inuu khilaafay ama ijmaac buu khilaafay xukunkiisa qaali kale haddii uu qadiyada uu galo waa buri karaa xukunkaasna ayb ama qiyaas jeli ah xataa hadduu khilaafo waa la buri karaa xukunkii hore laakiin qiyaas khafiya iyo mas'ale ijtihaad ku dhisan iyo ma la burburinayo xukunkii lagu saleeyo sideeda قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم النبي وxuu yhi إنما أنا بشر anigu بشhر baan ahay وإنكم تkhتaصimuuna إلaya anaad iisoo dood tegaysaan idinkuna وalacala bacضaكم qaarkiinna waxaa dhici waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay bacdigaasu alxana mid ka xujo toosin badan alxana mid toosin badan bixujatihi xujadiisa min bacdin qaarka kale ka toosin badan marka alxana waxaa weeyaan marka min baabi laxina yalxanu laxnan fa huwa laxinun weeyaan markay sawaab iyo ay tahay wax toosin idaa kaanat calaa macna alfitna markay tahay yacni dhug hadda marka taasaa laga wadaa qaarkiin qaarka kale inuu ka dhug badan yahay baa laga yaabaa oo warkiisu uu toosisan karo qadiyada toosin karo ee laxnigii gefka ma aha ama alaxnu bimacna alhalaq iyada waxaa weeyaan min baabi laxana yalxanu laxnan masderka waa isaga mid wasfigay ku kala gedisnaanayaan fa huwa laaxinun buu noqonayaa kaas kii horena marka wasfigiisu facilou ku imaanaya kanna faacil buu ku imaanaya fa huwa laaxinun baa la dhahaya asalka ficilkuna marka waa ku kala bedelan yihiinoo midna waa laxina midna waa laxana laxina waxaa weeyaan calaa macna alfitna laxanana waxaa weeyaan calaa macnaa yacni calaa macna alhalaq qofkan waa laxni buu sheegayaa marka la leeyahy gef buu sheegayaa laga wado waa laxana taas iyadanaayb aldamarka marka walacalla bacdakum qaarkiin mudan an yakuuna inuu yahay huwa bacdigu alxana mid toosin badan bixujatihi xujadiisa ku toosin badan min bacdin qaarka kale ka toosin badan faaqdii lahu anugu aan xukumayaa calaa naxwin mima asmac waxa aan maqlaya wax lamida minhu xaggiisa aan ka maqlayaan wax ku xukumayaa yacnii isaga markhaatidiisaan wax ku xukumaawa ama ninka kale ee mudaca calayhiga iqraarkiisaan wax ku xukumayaa marka ibnu cabdilbar wuxuu yidhi faaqdii lahu ay calayhi baa laga wadaa ninkan markuu xujada isku toosisto warka isku toosiyo midkan kale hadduu u qirto wixii ninkan uu laqinayo uu sheeg sheegay hadduu u qiro iqraarkaas baan xukumayaa buu leeyay nebigu sal l slam faaqdii lahu ay calayhi dushiisa waxaan ku xukumayaa calaa naxwin mima asmacu minhu wixi aan ka maqlay oo kale faman qadaytu lahu qofkaan u xukumay min xaqi akhiihi walaalkii xaqiisa bishayin shay aan ugu xukumay falaa ya'khud minhu shayan waxna yaanu ka qaadanin ninkii inta markhaati beena keenay ama ninkii hadalka intuu isku toostoosiyey si wax uuna lahayn walaalkii xaqiis aan u xukumay yownan qaadanin fa innamaa aqdacu lahu waxaan u goynaya qidcatan gabal oo mina naari naar ah xadiidkan baa wuxuuba tilmaamaya qaaliga xukunkiisu inuusan waxba xalaalay karin ayb marka qaضاء الqاaضي في الظaahiri laa في الbaaطini baa leedaha qaaliga qadihiisu waa ظaahirka xukunka sida korka muuqato ama fii nafsi الأmri iyo fi اlbaaطini baynahu wa bayn اllahi sida ilaahay kugu ogyahay inaad samayso waade xataa haddii lagu xukumay inaad diidid ayb xadiidkan marka ibn cabdilbar wuxuu leeyahay culum badan baa laga qaadanaya waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mida buu yidhi istidkaarka أma اlbaشhara laa yaclamuuna alhayba dadku waxaa laga qaadanayaa dadku inaynan ogeyn cilmulhaybka waidaa kaana alambiyaau laa yacrifuuna ambiyadu haddaynan hayb aqoonin fakayfa yasixu liaxadin dacwa daalika say u ansaxaysaa qof inuu sheegto inuu haybka yaqaano wa fiihi waxaa kaloo ku jira buu yidhi xadiidka ana alqaadii qaadiga وفيiه أن القاaضيa إنma يقضي على الخصم بma يسمع minه miن إقراaر أو إنكاaر xadiidka waxaa laga qaadanaya qaaligu wuxuu wax ku xukumayaa wuxuu maqlaayo oo ah إقراarka iyo inkiridda ow bayinaaتi ama markhaatiyaalka عalىa xasabi ma أمkanathu الsuنaة في ذalika xadiidka waxaa kaloo ku jira buu yidhi wafiihi ana alqaadiya yaqdii bikulli maa yuqiru bihi اlmuqiru liman iddacaa calayhi wax allaale qofka muddacaa calayhiga ninka muddacigaa ou u qirto qaali waa xukumaya marka masalaay culimmadu isku qabteen inuu iqraarkaas markhaati geliyo shardi miya mise ma aha ayb akaru ahlilcilmi waxay leeyihiin markhaati inuu u sameeyo iqraarkaasi qasab ma aha labadii waa doodayaan ninkan waxbuu sheegtay kii kalena waa u qiray wuxuu yidhi ninkan waxaas waa igu leeyahay waa sax waxaas waa ka qaaday waa run waa igu leeyahay laba markhaati imaada iqraarkaagii ha dhegaystaan shardi miya culammadu waxay leeyihin shardi maahan agtarkooda qadaha dhegaysiga ou maqlay keliya iqraarkaas ayuu wax ku xukumayaa faaqdii calaa naxwin mima asmacu minhu waa markhaati geliye lama dhihin imaam maalig isagu wuxuu leeyahay waa inuu markhaati geliyo oo hadhow si hadhow ninkan hadduu inkiro oo qaaliga ku inkiro ou yidhaahdo ani ma qiranin si hadhow markhaatida loogu xoojiyo laakiin iyadoo goob qada la joogo waxaa kala duwan bannaanka inuu ku qirtay goobta xukunkaa kala duwan marka suuqaas iyadoo la joogo hadduu qaaligu maqlo ninkan uu wax qiranayo ninkan u qiranayo laakiin majlisulxukmi aan la joogin iyadu mas'alada waxay u khuduucaysaa hal yaqdi lqaadi bicilmihi qaaliga ogaalkiisa oo mujarad wax ma ku xukumi karaa waa masalo uu keeni doono amaa laakiin fii majlis اlxukmi buu ku qirtay ninkan uma baahna markhaati taasaa marka uu tilmaamaya qowl jumhuurna saas waay imaam maalig qowl waxaa jira marka isaga uu dhahayo waa sunno waxaa wanaagsan inuu markhaati geliyo waa iska fiican tahay taas laakiin iqraarku haddii uu ka noqdo iqraarkuna uu ku tacalluqo xuduud xaq alle hadduu ku tacalluqo waa iska dhaafayaan waa yimid maalan wuxuu soo qirtay zinow qirtay maalan haddana wuxuu yidhi war waa iska cayaarayaan wax isma samaynin markuu is yidhi ama xugun lagu saaraa ayuu isbeeniyey waa la yska dhaafaya lianna alxuduuda tudra'u bishubuhaat maacis xadiidkiisana waxaa ku jirtay markay dhagaxda ka badiyeen ka badiyeen oo orday nebigu ma iska maxaa uga soo laaban weysay inuu yidhi lacalahu inuu naftiisa beeniyaa laga yaaba marka xuduud waxaa yacni ka noqoshada aan gelaynin waa xaqu naas ma la yeelaya meeshan uu leeyahay marka faman qadaytu lahu waxay deliil u tahay calaa ana qadaءa alqaadi yanfudu daahiran laa baainan daahir ahaan inuu fulayo laa baainan inaanu fulaynin taasna waa macruuf marka mas'alada culummadu ay ku ijmaaceen waa amwaasha ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay maal wixii ku saabsan qaaliga haddii uu kuu xukumo aslanna uu xaaraam kaa yahay maalna ay arrintu ku saabsan tahay waa isku waafaqsan yihiin buu leeyahay in maalkaas xaaraan kaa yahay amaa laakiin wixii aan maal ahayn oo maalan ah dalaaq iyo cismatu dalaaq ama cismatu nikaax iyo waxyaabahaas oo kale cidqi iyo waa qaaliga hadduu kuu xalaaleeya waa kuu xalaalay leeyihin xanafiyadaasaa dhahaysa waana qowl marduud oo furuurta ee amwaasha isku mid ah imaamu shaafici saasuu yidhi meeshan marka uu leeyahay faaqdii lahu calaa naxwin mima asmacu minhu waxaa iyadana loo deliishaday calaa ana alqaadiya laa yaxkumu bicilmihi qaaliga inuusan cilmigiisa wax ku xukumaynine wixii uu maqlay inuu wax ku xukumayo ogaalkiisana aan waxba ku xukumaynin ibnu cabdilbar marka wuxuu yidhi wamin axsani maa yustadallu calaa ana alqaadiya laa yaqdii bicilmihi qaaliga inuunan cilmigiisa wax ku xukumi karin ama aanu ku xukumaynin waxyaabaha loo deliishada waxaa u wanaagsan buu yidhi qiso nin asxaabta ka midoo nebigu nebiga uu diray ayaa qolo jinaaye ka galay way yimaadeen markaa nebigu jinaayadii inuu marka arshi iyo wax ka siiyo ayuu ayuu ku heshiiyeen nimanka in mag la siiyo magdhow magdhowgii baa marka nebigu uu siiyey markaasuu yidhahyey intan raalli ma ku tihiin raalli baan ku nahay dheheen waayahna keena mimbarkii buu nebiga fuulay qadiyadii buu bannaanka ka qaaday daaha ka qaaday nimankan saas baan isniri markaasuu wuxuu yidhi haye raalli ma ku tihiin intaasaan idin siiyey markaasay dhaheen laa maya raalli kuma nihinay dheheen marka nebigu waa ugu daree daran haddii marka qaaliga cilmigiisa oo wax ku xukumaayo nebigu wuxuu dhihi lahaa war haddaayaan isa soo aragnay waadna ii qirateen anaana og in yacnii aad arrintaa ku qanacdeene hadda been baad sheegaysaan waxba idin siin maayo saas u dhehi lahaa marka tanaa waxay ugu deliil badan tahay buu yidhi ugu wanaagsan tahay in loo deliishado ana alqaadiya laa yaqdii bicilmihi qisadaasoo marka uu sheegay markuu nebiga aradiitum uu yidhi qaaluu laa bay dhaheen fanazla faacdaahu waa soo degay nebiga waxbuu siiyey markaasuu aradiitum qaaluu nacam bay dhaheen imaamu shaafici iyo hayrkii iyagu waxay ku tageen inay bannaan tahay qaaliga inuu cilmigiisa wax ku xukumo ayb imaamu shaafici iyo a'immada qaarkood waxay yidhaahdeen qaadiga ogaalkiisa waxbuu ku xukumi karaa laakiin maxalu dalika cindahum fii hayri اlxuduud waay wixii aan xuduud ahayn xuduudda isagu cilmigiisa kuma xukumaayo wixii maal iyo umuuraha ku tacalluqo cilmigiisa ugu xukumi karaa maalan wuxuu ogaa ninkaan ninkaan inuu wax ka qaatay xaq ku lahaa wuu ogaa isaga waa isa soo dacweysteen ma dhahaya qaaligu marka anaa ogaa inaad maalka ninkan ka qabtay ee si maalkiisa saasaan xukumay ayb marka haddii la yidhaah yani laa yaqdi alqaadi hal yaqdi alqaadi bicilmihi yay gelaysaa laakiin wuxuu yidhi arabiic bnu sulaymaan tilmiidu imaami shaafici imaamu shaafici wuxuu yidhi kaana ashaaficiyu yara alqadaa'a biاlcilmi laakin laa yabuuxu bihi liqudaati الsuuءi imaamu shaafici marka qaaliga wax amwaaliga ku saabsan inuu cilmigiisa wax ku xukumi kara ayuu qabay inay u bannaan tahay laakiin ma sheegi jirin sababta waxaa weeye qudaatu suu dartood cabsi uu ka cabsanayo qudaadda xun inay jaranjaro ka dhigtaan qowlkiisaas dartii ayuu ka aamusnaan jiray ma sheegi jirin masaa'il marka noocaasoo shaafici dar-an yacnii lilmafsada darteed oo u day jiray yaa jirtay aan u sheegi jirin tanaa ka mid a waxaa ka mid a qofka ajiirka ee shaqaalaha ah gacantiisu yaddu damaan miya mase waa yaddu ammaana wuxuu qabay yaddu ammaana inay tahay yaddu damaan inaynan ahayn laakiin ma sheegi jirin liajli maxaa yeele dadka shaqaalaha waxay ku xadgudbayaan haddii saa loo sheego waa fududaysanayaan mas-uuliyadda loo dhiibo walidaalika marka yaddaada yaddu ammaano waa haddaad tacdisa le lagu qabsanaya ma la dhahayo waxaas looma sheegayo shaqay baa la leeyahay isaga marka haddaanu ogeyn ha is ilaalina ayb taana marka waxay kutusaysaa yacnii fiqhiga iyo fahamku inuu ku jiro dadka wixii mafsado un keenayo aan keenaynin maslaxa haddii la qariyo cilmi la qariyey ma noqonaysa laakiin markay laba qof ishaystaanoo qaba arrintii ay noqoto waa la xukuma wixii markaa xaqa ahaa ayb taasaa marka uu sheegay istidkaarka imaam ibn cabdilbar ayb sidoo kale waa maxaluljawaazi iyadana qofkay u bannaan tahay waxay tahay qofka qaaliga marka la leeyahay alqaadi yaxkumu bicilmihina waa qofka isaga xukunkiisu uu ku fuli karo markhaati hadduu u keensado ama uu u keensado yacnii ama yemiin iyo hadday gasho iyo uu xukumi karo amaa dadka isagu aanu xukumi karin sida usuushiisa iyo furuucdiisa oo kale isaga waalidkiis ilmihiis iyo kalea wax loo soo qabsaday qaaligaas isaga ma xukumaayo maxaa yeelay ilmihiisu inuu u exdaa laga yaaba qaali kalaa la keenaya qaaligii kalaa xukumaayo qadiyaddu hadday ku saabsan tahay qaaliga ilmihiisa ama faraciisa ama usuushiisu wixii marka sidaasoo kale ah yacnii iyo waxyaabaha noocaasoo kale de awalowsanba isagu xukumi karin waa qofka marka uu xukumi kara fii man yajuusu lahu اlxukmu biاlbayinati ama asluhu wa farcuhu wa shariikuhu falaa wuxuu ku ogyahay iyo shaqa kumaayb qaala alimaam marka xadiidkan macaanidaas dhan baa ku jirta qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana rabiic bnu naafic abu tawba qaala xadaana bnu lmubaarak can usaamata bni zaydi can cabdillaahi bni raafic mowla umi salma can umi salamata qaalat ataa rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rajulaani nebigu laba nin baa u yimaadeen yakhtasimaani doodayaan fii mawaariita dhaxal lahumaa iyagu ay u sugnaaday mawaariid marka qadiima waayo oo aan la ogeyn oo iyagu marka ay wataan lam yakun lahumaa labadoodu maaynan u sugnaaninoo ma haysanin bayinatun markhaati ilaa dacwaahumaa sheegashadooda maahan inay iyagu sheeganayaan maahane wax kale markhaati ma jirin faqaala nebiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi fadakara milahu xadiidkan oo kaleu sheegay qofkaan u xukumo xaq walaalkiis naar baan u jaray ha ogaado fabakar rajulaani labadii nin waa ooyeen aad baa cabsi u gashay markaa wa qaala kullu waaxidin minhumaa mid kastoo iyaga ka mida wuxuu yidhi xaqii aniga xaqayga la kaniyo adaa iskale iskaba qaada waxaan o dhan labadii nin walbaa wuxuu yidhi waa kaaga tegi anay bes faqaala lahuma الnabiy sal l slam nebiga labadoodii wuxuu ku yidhi amaa id facaltumaa haddaad samayseen maa facaltumaa waxa aad samayseen haddaba faqtasimaa qaybsada watawaqayaa alxaqa xaqiina ilaaliyo ku dadaala uma istahimaa qori tuurta uma taxaallaa isu xalaaleeya ka bacdina yani mawaariidtan kala qaybsada hadhowna qori tuurtana maxaa laga wadaa waaba la qaybsaday maxaa loo qori tuuranaya waxay yidhaahdeen culummada shayga ayaan ahayn shay mawsuun ah wax la miisaami karo wax la beegi kara ma aha dhexdun baa lagu kala dhuftay waxaa laga yaabaa marka labada qaybood qayb inay badan tahay qayb inay yaraato waa dhici karto waa waxaan la qaybin karinoo si eg aan loo qaybi karin marka markii la kala gooyo kadib ninba qaybtou qaadanaya haw qori tuurtawad saasay culummada ku tawjiihiyeen ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan usaamat bnu zayd alleyfi baa ku jira isagana waa saduuq xadiidkiisa yuxasan miluhu yuxasan walidaalika marka culimada badankood xadiidkan waa xasaniyeen ama waa saxiixeen qaala xadaanaa ibraahim bnu muusa araaziyu qaala akhbaranaa ciisa qaala xadaanaa usaamatu can cabdillahi bni raafic qaala samictu uma salamata can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam bihada alxadiidi qaala yakhtasimaani fii mawaariiha iyo wa ashyaaa ashyaa qad darasad baaba'day faqaala inii inamaa aqdii baynakum dhexdiinaan kala saaraya aniga bira'yii baan ku kala saaraya ra'yigayga fii maa lam yunzal calaya waxaan korkayga lagu soo dejinin fiihi maaga dhexdiisa yacnii waxa aan aniga waxyi igaga soo degin waxa aan waxyi igaga soo degin ra'yigayga ijtihaadkaygan ku kala ayaan idinku xukumayaa meeshanna waxaa laga qaadanayaa marka nebigu inuu ijtihaadkiisa wax ku xukumi jiray mararka qaar laakiin laa yuqaru calayhi haddii ijtihaadku sidii alla rabay aynan ahayn sharcan yacni sidii alla rabay haddaanu ahayn ijtihaadku nebiga ma loo sugaynine waa laga daba waxyi baa imaanahay walidaalika laa yuqaru calayhi alkhaطa'u laguma suga isaga laguma sii daayo qur-aankana waa ku arkay cafa allaahu canka lima adinta lahum qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala akhbarana bnu wahbin can yuunus can yunusa bni yaziida can ibni shihaabin ana cumara bna alkhaaab qaala wahuwa cala almimbar isagoo mimbarka korkiisa saaran ayaa waxa uu yidhi yaa ayuha nnaas dadow ina ara'ya ra'yigu inamaa kaana min rasuuli illahi sal l slam nebigu xaggiisa wuxuu ka ahaa musiiban mid toosan mar walba lianna allaha maxaa yeele alla kaana yuriihi alla tusaayo ina anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah bimaa araaka allaahu alla ku tuso adiga wainamaa huwa minaa annaga xaggeennana ra'yigu addannu waa malo watakallufu iyo dadaal iyo isku kallifaad unbuu annaga naga yahay marka ra'yiga nebiga iyo ra'yu hayrihi waa la kala saaraya wain kaana xataa hadday dhacdo waxii sidii alla waaagid aadka u wanaagsanaydo alla uu rabay haddii uu khilaafana waa isagu waa la baraarujinaa rasuulka sal l slam laakiin hayruhu waxii lagu baraarujiyaa ma qabo ayb bacdi naas baa marka waxay yidhaahdeen marka rasuulka in loo nisbeeyo yani qofka yani min suui اladab waxaa ka mida nebigu inuu khata u nisbeeyo oo yani bacdi naas baa haddana weliba masaa'il aan hadda ijtihaad ahayn oo ay leeyihiin waa masaa'il tawqiifiya shaygu waa ijtihaadi waa tawqiifi marka la kala leeyahay tawqiifigu macnihiisu waxaa weeyaan waa wax waxyi oo ku xiran oo ijtihaad boos uga bannaanay nin baa marka wuxuu yidhi ijtihaadku dacwada wasaaisheeda dacwada wasaa-isha ee duruqda lagu gaaraa waa tawqiifi maahan ijtihaad haddana markaasu wuxuu yidhi nebigana waa ku gafay qisadii marka cabdullahi ibnu umi maktuum ayuu keenay waa tawqiifi nebigana waa ku gafay maxay tahay marka macnaheedu shaygii waxyiga u baahnaan ijtihaad boos uga bannaanaynoo xagga alle xukunka ka lahaa ayuu nebiga ag maray waay markaasuu weliba wuxuu leeyahay akhda'a rasuululahi sal l slam annagana waa ku toosannahay uu leeyahay marka usluubka dacwada iyo iqaabka wasaa'isha dacwada annagu yacni xaqan ka haysanaa xataa rasuulullahina waa gafay uu leeyahay qofku hadduu tartara badan yahayo iska hadlo oo axkaamta oo isagoon tarawi iyo ka fiirsasho iyo aan ka fiirsanin hadday tartarada ku badato wuxuu gaarayaa jaanib nebiy u gelayaa marka shay tawqiifina lagu sheegaayo nebigiina waa gafay asagiina isku ammaanaya maxay tahay qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala xadaanaa axmed bnu cabdata اdabiyu qaala xadaanaa mucaad bnu mucaad qaala akhbaranii abu cuثmaan الshaamiyu walaa ikhaalunii mana mana yacni u malaynayo laima malagelinayo ra'aytu shaamiyan inaan arkay afdala minhu isaga ka fadli badan yacnii xariisa bna cumaan ay u jeedaan abu daawuud marka hadalkan sabab uu u keenay lama fahamsana xariisu bnu cumaan wax hadda sanada uu ku yimid ma leh shuraaxduna saasay dhaheen wax sabab oo hadda xariis keenayna ma yaallaan meeshan xadiid isaga uu warinaya male wax ku tacalluqa ma muuqdaan allahu aclam marka waxaa dhici karta min tasarufi bacdi nusaakh inay yihiin dadka wax qoraayo oo kitaabka qoroo kale tasarufaadkooda inuu yahaa dhici karta ama in markaasi sabab uu u keenay allahu aclam cawn macbuudka iyo kullisaasay leeyihin kutubta shuruuxda ayb xariis bnu cumaan marka waxaa lagu tuhmi jiray nasbi ayb marka isagu marka abu daawuud sidaan uu leeyay marka nin aad u fadli badan inuu ahaa iyuu keenay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa sidee baa yejlisu oo u fadhiisanayaa alkhasmaani labada doodayso bayna yaday اlqaadii qaadiga hortiisa qaadiga hortiisa say u fadhiisanayaan qaala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa cabdاllahi bn mubaarak qaala xadaanaa muscab bnu haabit can cabdillaahi bni zubayr qaala qadaa rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu xukumay ana alkhasmayni labada doodda isu qabto yaqcudaani way fadhiisanayaan bayna yaday اlxakami garsooraha hortiisay fadhiisanayaan ina hagga in la geynina la dhoweeye ma aha maxaa yeele ninkii la dhoweeyey wuxuu isleeyahay garta adaa lagu sii rabaa iyo kaa kalena waa xoogaa yacnii ciil iyo waxbuu dareemayaa waa ka shakinayaa qaaliga waxaasoo dhan si aynan u dhicin isku meel ay soo fariisiya ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa daciifoo muscab ibnu haabit ayaa ku jiro dacfi baana ku jiro ayb inqiaacna waa ku jira xadiidka oo muscab ibnu haabit cabdullaahi bni zubayr yacnii ma waxba kama qaadanin oo bayna muscab wa cabdillaahi inqiaac baa ku jira laakiin masalada marka de waxay ka mid tahay un cadaaladda qaaliga laga rabo un ahaan marka macno ahaan waa sax ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alqaadii qaadiga yaqdii xukumayo wahuwa isaga oo qadbaanu caraysan qaali isagoo caraysan xukumayo qaala xadaanaa moxamed ibnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan can cabdilmelik bni cumayr qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu abi bakrata can abiihi annahu kataba ila bnihi wiilkiisiibuu u qoray qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama laa yaqdi alxakamu garsooraha ma kala saaro bayna tnayni laba dhexdooda wa huwa qadbaanu walxaal huwa isaga oo qadbaanu caraysan fuqahadu marka waxay ku tiriyeen marka macnahan waxay uga qiyaasteen macno kasta oo fikirka iyo nadarka mashquuliyoo dhan qaaligu hadday ku sugan yihiin ayb waa daalan yahay waa hurdaysan yahay oo waa gama'san yahay aad buu u daallan yahay waa caraysan yahay musqul buu u baahan yahay oo kaadi yani saaraya kaadiba hayaan waxbama xukumaya maxaa yeele kullu daalika wuxuu saamayn ku yeelanayaa yushawishu fii nadari alqaadi qaadiga nadarkiisa iyo fiirintiisa ayuu tashwiishinaya macaanidaas oo dhan bay marka ku xambaareen baahida daran oonka daran aadka u daran hurdada zaa'idka qofka markaa hayso iyo wasaairi maa yatacallaqu bihi اlqalbu tacaluqan yushhiluhu can istiifaaءi الnadar wax kastoo qalbiga ka shuqliyo inuu aad wax ugu fiirsado ayb wa huwa ibnu daqiiq اlciid waxa uu yidhi wahuwa qiyaasu madinatin calىa madinatin waa madino madino laga kor qiyaastay ibnu daqiiqciid sidaasuu wahuwa istimbaaqu macnan dalla calayhi nasu waana macno nasku ou tus waa istimbaaq macno in la istimbaado macnahaasoo nasku uu tusay maxaa yeele marka rasuulku uu reebay xaalat alqadab inuu xukun rido qaaliga waxaa laga fahmay xukunku inuusan ahaanaynin ilaa fii xaalati istiqaamati اlfikri ilaa xaaladda ay yani fikirka uu toosan yahay iyo wax fiirfiirinta iyo fahamka ayb fa kaanat marka cilat nahyi bay saa noqotay mas'alo kale marka waxaa allow khaalafa faxakama fii xaali اlghadabi haddii uu khilaafo oo markaasi isagoo caraysan oo wax xukumo qadahaasi see noqonayaa waxay leeyihiin jumhuuru ahlilcilmi saxa in saadafa alxaqa maca karaahatihi hadduu xaqa waafaqo dadahaas waa iska fulaya inkastoo karaaha u galay oo ku dhex jiro ayb wa hada qowl jumhuur xanaabilada iyaga qaarkood waxay leeyihin ma ansaxaya maxaa yeelay nahyi buu ku dhacay wanahyu yaqtadi اlfasaad baqawi iyo imaamuulxaramayn iyagu waa kala saareenoo waxay dhaheen karaahada waxaa lagu qaydayaa idaa kaana alqadabu ligayr اllaah caradan la diidayaa waxay tahay hadday caradu tahay wax carada ka keenay sababka ka keenay haddii wax aan ilaahay caro u darti alla dartii wuxuu u caroonaya haddaynan ahayn waa la diidaya inuu xukumo laakiin qadabka iyo carada wax ka keenay hadday tahay wax alla dartii yacnii uu markaa sababkeedu haddii uu yahay wax dhiba mala diiliy imaamuulxaramayn iyo baqowi tafsiilkaasna markaa isaga laftirkiisa culammadu in badanoo ka mida ma xoojinin calaa qowli jumhuur marka hadduu sameeyo uu ansaxo wixii yacnii sida saxdaa uu waafaqo waa soconaya macal karaahati mas'alo kale iyadana baabkan ku tacalluqda waxay tahay nebiga isaga waa laga soo reebaya nebiga isagoo caraysan hadduu wax xukumo laa ba'sa maxaa yeeley isagu laa yaquulu ila alxaqa fi اlqadabi wa fi اrida cabdullahi bni camr bn اlcaas baa wuxuu yihi rasuulka ilaahay wax walbood sheegto waa kaa qoraa axyaananna waad caroonaysaa ka warran waa xanaaqaysaa markaasuu wuxuu yidhi qor haddaan caraysanahay iyo haddaan faraxsanahayba laa aquulu ilaa xaqan xaqun baan dhahaya marka axaadiidta nebiga isagoo caraysan fadwooday iyo isagoo caraysan buu wax xukumay iyo halkan deliil ma looga dhigi karo nebigu isagoo macsuuma waa la dhowrahay wixii marka ijtihaad u yeelanayo waxi baa ka soo dabadegayey aan marka iqraar laguma sii samaynaynin wixii marka in wax laga bedelo u baahan rasulka calayh isalaatu salaam amaa hayruhu laakiin saas ma ah wabilahi towfiiq sal sl ala nabina mxamed wala ali sahbi